waxyaabaha oo guusha weyn ah oo la gaaray oo baarista hordhacaha lagu ogaado waxaa ka mid a waxa meeshan ka dhacay waxa meesha ay dadka bannaanka ka qayla ay sheegayaanba maahaba laba ciidan oo isku dhacay waayo macnaha labadaas ciidan xaajadeedana xeeraalayaashiyaa ku mashquulsan tilaabigay qaadayaan baaristiyaa meel dhexe u marayso waa dhammaatay markay dhammeeyaan baaristaas waa dhammaatay ay dhahaan waxaan annaga ballan qaadaynaa inaan tilaab qaadno oo ciddii arrinta xaajadii heerbaraawe xabadka ku riday iyo ciddii sababta u ahayd iyo ciddii cidda dishay qof kasta siduu dembiga loo soo cabiray inaan dusha ka saarna annaga waxyaabaha aan rabno waxaa ka mid a oo maanta la qabtay ciidanka ku jiray gudaha iyo ciidamadii uu fiirada isfiirsanayay waa kala saarnay oo waa kala sikinnay qof kasta meel gaara aan dejinnay inay iskor taagnaadaan waa dhammaynay xaajadeedii annaga markee markaa aan saas qabannay waxaa halkan laydinkugu yeeray idinka oo maamulkiina u fadhiya waxaa waaye in dadka deegaankii aad u sheegtaan inay ganacsigooda furtaan meeshii caafimaadka isbitaalkii la furo suuqi weynayna lagu soo laabto si ay nolosha heerbaraaba ilbaxnimadii iyo caqligii laga faa'idi jiray meeshiisa oo uga socdo annaga qof ahaan waxaan ballan qaadaynaa wixii maanta ka dambeeya saraakiishii ciidanka aadaan ula hadalnay waxaan aad u ammaanaa taliyaha guutada oo xamar nagala yimid oo arrintan wax badan nagala shaqeeyey qofka hadda kadib dembi galo saan u tacriifina waay asaa gale dembiga askarigaa gale ee ma gelin kooxda uu ka tirsan yahay iyo deegaanka uu ka soo jeedo iyo qof kala reerkiisa maysan gelin qofka dembi gale asaa gale asaa laga rabaa ciidamada aan saraakiisha aan la hadalnay inay nolol iyo geeri ku keenaan asaga ninkaasi qaladka sameeyey asagaana ciqaabtaas u marsiinayna